uga mahadcelinay dadaalkii fareen maalintii wixii dhacay iyo si noo garab istaagsan yihiin waxaan kaloo rabaa inaan sheegayno inay dowladda soomaaliyana wax walba oo dadkaas siday ballan qaaday ilmaheeda aqoontii ku bixi doonto inaan bixin doono annagana halkaa insha allahu tacaala waxaanu ka warqabaynaa oo wixii dhinacayna ku soo aaday bismillahi raxmaan raxiim runtii aad ay noo farxaan gelinaysaa in maxaa yidhahdaa prime ministerkii iyo xildhibaanadii iyo in ummaddii soomaalida wada duuban mas-uuliyadeed halkan ay yimaadaan ay arkaan dadkii bal iska dhaafay dowladdu waa soo qaaday keliye ma la dhihi karo haddana waa waa soo dabagashay oo waxaa la yidhahdaa inay haddana ay ogaadaan maxaa la yidhahdaa xaaladda hadda meesha ay marayso waa guul ummadda ay u soo hoytay marka runtii dowladda halkan hadda aan hor joognaa waa qolkii emergensiga waxaana ku jira prime ministerkii turkiya dee qof emergency ku jira looma wada gali karo waxaan soo booqanay dhaawacii afar iyo tobankii oktoobar dadkii la keenay isbitaallada ankara waxaan joognaa isbitaalka romian ilaahay intii bugta caafimaada siiyo intii ku dhimatayna qasim rayman allah inaga wada siiyo iyaga naxariijin allah siiyo dadka halkaas jooga ee soo aragnay waxay isugu jiraan qaar weli koomadii ku jira iyo kuwo shalay mid ka soo baxay uu ka mid yahay oo wiil hadda lana tuso gacantana ka jaban madaxana aqalniin lagu sameeyey indhahana loo fiiqay oo baray ministarka la hadlay iyagaasi miwaaxeedkii wasaaradda ganacsiga ismaaciil oo weli aanan hadlaynin laakiin dhibkii badnaa uu ka soo kacay laakiin weli ismaaciil hadal ma laha ilaahay caafimaada siiyo wiil kaleo gacantu ka jabanna waan soo aragnay haddana waxaan ugu guda jirnaa inaan soo marno kuwii kale nasiibka ayaa noo siiyey inaan nimaadno halkan oo aan soo booqanno ummadda soomaaliyeed waxaan leenahay meel kastay joogta ay isku gargaarto macnaha ay isku qabato istan waxaan ku darayaa in ummadda xanuunsan ha loo soo duceeyo kuwa dalka joogana hadday u caawin karaan moral support iyo marmar soo siyaaran karaan soo u duceyn karaan u imaan karaan quraan saari karaan iyagana waan ka codsanaa insha allah dowladda soomaaliyana waan u mahad celinaynaa iyo dowladda turki walaalaheena siday noo caawiyeen mar walba noo garab taagan yihiin dhaawaca marka lagu dhaca dadka ugu horreeya noogu soo gargaari waaye waan ugu mahad celinaynaa